waa tahay dhegaystayaaalkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosteedii ka imanaysa magaalada washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida mikrafoonka oo uu markaas soo jeedinayo haaruun macruuf
bishii oktoobar ee sannadkii hore ayaa ciidamada puntland ay bilaabeen guluf milatari oo ka dhan ah ururka al-shabaab ee ka dagaalama buuralayda golis haddaba puntland ma ka gaadhay hadafkii milatari ay ka lahayd howlgalladan waa mawduuca barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan waxaana marti igu ah jenaraal siciid maxamed xirsi taliyaha guud ee ciidamada puntland ugu horraynna waxaan weydiiyey inay gaareen hadafkii ay ka lahaayeen howlgalladan bismillaahi alxamdulilah wnastaciin calaa umuuri dunya wadiin sala sayidina ali saxbi wasalam wabacdu horta walaal marka horeeto waan ku salaamayaa dhammaana soomaaliya baan salaamayaa meel kasoo joogto dalka soomaaliyeed oo dhibta nacab oo islaamka ah oo meelo badan dhibaato loogu geysto runtii waan salaamaya in ilaahay kasoo tabixiyo dagaalkan kooxaha kan ama kooxdan dadku ay yidhaahdaan shabaab iyo alqaacida laakiin anigu waxaan leeyahay kooxdan waxaa la yidhaahdaa waa jin jinni wareeray weeye jinni wareeray ama dagaagay weeye ee in aan magaranaysaa erageyga waxa kansidaa inay yihiin aan soo gaarsiiyo adduunka laga dhegeyso dagaalkan ma aha markii ugu horreysay uu ka dhaco puntland labadii kun iyo tobankii ayuu hadda ka hor ka dhacay oo muddo soconayay saddex bilooda si wanaagsana guul ayuu ku dhammaaday haddana ma rabaad ayuu soo laba kacdhiyay ilaa ayaamkii kadib hadda waxbaa kasoo korkordhayay waxbaa kasoo korkordhayay dhawaan ayaa ka wadiyey octoobar ciidamada qodobka sida puntland ayay guluf xoogan ku qaadeen magaalada galgala galgala marka waa magaalo kamid a buuraha ku taalo weeye waa halka magaalo oo qura oo buuraha calmadow la yidhaahdo ama golis mountains la yidhaahdo oo dhaadheer oo ilaa etoobiya galo oo ilaa cawba kasoo bilowda ayay buurahaas meel kamida oo laamiga u jirta meel shan iyo labaatan kilomitr ah markii karin la joogo sodon toddoba iyo labaatan kilomitr ah ayay ku taalaay waa gartay marka magaalada magaalada maxay ku haysteen maxay ka sameeyeen waxba magaalada kuma haysteen magaalo ahaan bay gabaad ka dhigtaan inay waktiyada roobka bay ka dhiganayeen iyo meelo yar bay ka deganaayeen inay khayraadkii dadku ku beertay iyagu oo timirtaa ka baxda oo cambihii baa ka baxaya oo muuskii baa ka baxaya oo qudaartii noocood baa ka baxaya oo waa meel hadii qof aan arkin aan looga sheekayn karin waxaasay ay ka dhiganayeen macayn ka dhiganayeen wayna ku gabanayeen oo magaaladu maadaama ay buura dhexda ku taalo oo ay meesha laga soo gala hal wado ay tahay ayay eriyadeeda ku gabanayeen markii ay faamaliya waxu yimaadana meelaha geesaha ay ka deganaan si rasmiya oo weyn uma ay deganayn magaalada marka maalintaa cowdii ayaa laga qabtay cowdii afar iyo tobankii adigu howlgalkii maxaan ku dhahday ereada iyo agagaarkeeda ilaa maaragtay intaas u dhow dhow ayaa laga safeeyey meelii lagu gagabanayay laakiin magaalada cowdii baa la qabtay octoobar si guulaha bayna ku dhamaatay xaaladeedu halkaasu marka runtii kadibna ciidamadu degaano ayay ka samaysteen saano iyo howlgallo gaagaaban oo kale ayay ka fulin jireen marka dagaalkaasi kii keliya eed buuraha ka gasheen ma ahayn sooma dagaallo kale ayaa jiro meelo kamid oo buurahaas aad ka gasheen ha dagaallo kale ayaa jira meelaha buurahan calmadow baa la yidhahdaa buurahan calmadow waa buuro fog oo markii boosaaso masalan laga soo leexdo dhanka karin ilaa in gaarayso ilaa dee buurahan kanlaasfari korkooda ilaa etoobiya ilaa daalo lagu galo iyo dhanka carigaabo ilaa etoobiya lagu galo buuru waa gudban yihiin marka area adigu gaarayso ilaa aan ka yarayn bay hadda ku fadhiyaan sana dambe inta puntland gudaheeda dhul aada u weyn oo ilaa intaan de meesha layada laasfari korkeeda markii la soo gaarsiiyo ilaa ilaa boqol iyo labaatan kilomitr buuro ah wey waa garta marka koodu yahay ballacooduna usan ka yaraanayn ilaa lixdan usan ka yaraanayn ama ugu yaraan konton waxaana soo gaaray inaad saldhigyo kala duwan gaadheen galgala waad sheegtay madarshoor ayaadna soo gaadhay diindiglaadna soo gaadhay bal ilaa halka aad gaadheen boqol iyo labaatanka kilomitr ilaa inteebaa ciidankiinu gaadheen waxaanu gaadhnay ilaa iyo markii soddon iyo adiga toddobaatan iyo shan ayaan gaadhnay kilomitr ayaan gaadhnay diindigle adigu iyo meel dhaca dhacareeya layada iska sishaysa ayaanu gaadhnay hooyada u dhowd maxaan ku radaa intaasoo dhan saldhigyo ayay wada ahaayeen ay ku gabanayeen dhammaana saldhigyadaas oo dhan waa laga safeeyey kadibna dee meesha deegaanka keliya ah oo ciidamadu ay ku degi karaan oo magaalo ah ama biyale oo difaac ahaan loo degi karaa waa galgala ciidamadu area deegaanka nawaaxiga magaalada galgala ayay dib ugu soo laabteen khasaaraha ku gaaray halkaasna aada u badnaa dhibasho iyo dhaawac loo gaarsiiyey iyo mood iyo noolba horey ayaan u sheegnay haddeerna haddaan inaan idinku celiyo aadu baahataan waan idinku celinaya waa gartay khasaaraha waad noo sheegi kartaa imisaad gaarsiiseen al-shabaab iyaga laftigoodu khasaare gaar ayay sheegteen inay ciidankiina gaarsiiyeen tirada dhimashaday sheegayeen boqol bay ka badnayd idinka maxaa idin gaadhay iyaga maxaa gaadhay
iyagu waxa gaaray ama waxay sheeganayaan waxaa sal iyo saraad lahayn because haddii nin meeshuu joogay ka cararay oo baydaday oo intuu deganaa laga qabsaday wuxuu sheegaa waa iska uun sheeko wareera laakiin khasaaro annagana iyaga si kastaba ha ahaad xagga iyagana waxaa ka jiray iyagana khasaaro ballaaran baa gaaray markaan isu geeyo labadii waqti oo dagaalku marna uu bishii akhirkii bishii labiyo tobnaad ee sanadka iyo tii koowaad iyo marka tii hore oo octoobar kowdeed ilaa afar iyo tobankeed aan isu geeyo waxay noqonaysaa dhimashada burcadiimeeda la baxday al-shabaab ama jinni dagaaday waxay noqonayaan sideetan ayay noqonayaan dhaawacna wuxuu noqonayaa boqol iyo toban waa gartay dhinaciinana maxaa dhinaciina maxaa khasaaraha soo gaaray
dhankayga waxaa soo gaaray khasaare markan dambe waxay ahayd sideed markii hore adigu markii laisu geegeeyo afar iyo toban askari waa gartay dhaawacuna dhaawacuna ilaa labaatan waa gartay waxaana soo gaaray dagaaladan inay ahaayeen dagaalo aada u culus ka sokow weerarka idinka aad qaadayseen iyo iska horimaadyada saldhigyadan ka dhacayay ay jireen dagaalo dabamaris ah miinooyin dhulka la dhigayay ciidamada oo la kala goynayay dagaalo aada loogu rafaaday inay ahaayeen deegaanka asaasaana soo gaadhay bal jawigii dagaaladu ay u dhacayeen sharaxaad yar iga sii dagaalo aada loogu rafaaday ma jirin dabeecadda dhulka ayaa rafaada oo dhulkiiba wadooyinkuna yarya yihiin burooyin dhaadheer iyo hawdna ah oo wuxuu isugu jiraa noocyo dabeecadooda ay culus tahay oo masalan waa hawd buuro dhaadheer oo buuro qoran ah oo sida aada moodee guri la dhisa ushuban oo kaleeto todog dhaadheer oo iyaguna qaxalo waaweyn waxaas oo dhan iyo wadada oo ay ku sameeyeen xanimaadyo badan oo meelo badan ay ka gooyeen oo ay gaadiidku marayaan oo samayn u baahan dhulka waktiga kan qabow ahaa roobna ahaa arrimahaas cimilada ayaa jira wax caabiya oo hooska horimaad adaga oo ka hor yimi ma jirin ciidamada puntland ee howlgalka fulinayay laakiin dabeecadda ayaa sidaas u qalabsanayd dhulka waana dhulka sidii ilaahay u sameeyey iyo waxyaabaha iyagu u geysteenoo inaan ciidamadu soo gudbin si xawli ah oo wadadii ay meelo badan ka jareen markaas loo baahanayo in wadadii la sameeyo la ribeergareeyo kabacdii ay ciidamadu socdaan waa gartay marka n galgale ood hadda ciidankiinu isugu yimid oo dib ugu soo gurtay miyaad joogaysaan mise howlgallo kale ayaa jiraya mise hadda ka hor waxaa laydinku eedeeyay degaanada aad qabataan inaydinaan ku nagaanin oo markaaba ama dib aad uga guurataan ama dhinac kale aad uga guurtaan marka n say isu qabanayaan inaad horumar doonaysaan inaad ka samaysaan dagaalkaaad kula jirtaan al-shabaab iyo in meesha aad ka qabsataan aad ka baxdaan waa run runtii markii hore kama waxay isla qabsan waayeen runtii waagii horeeto markii aanu qabanay eryadaas oo dhan barabuganda ayaa jirtay xoog badan oo dadka reer puntland laisku dirayo oo laleeyahay meeshan dad gaaray ayaa doonaya inay ka faa'iidaystaan oo meeshan dahab baa laga qoranayo macdan baa ku jirto oo khayraad baa ku jiro oo dadkanu dadkiibay khayraadkii meesha ku jiray rabaan inay ka gurtaan barabugaando aada u badana ayaa la faafiyey si barabugaandadaasu dadka reer puntland aysan ay runta u ogaadaan inaan waxba ka jirin ay u ogaadaan ayaa waxaanu samaynay markaas ciidan urur ah oo ka kooban deegaanka sanaag iyo galgala inaanu u dhaafno inay halkaa xilkeedii la wareegaan odayaashii iyo dadkii deegaanka ayaan ku wareejinay wixii markaas tahay oo saaquleyn iyo u baahanayeena waa siinay ayagaanu u daynay inay isku filaadaan waana isku filaayeen baddu dayac xaggooda ka yimi ayay arrintu waagi ka dam ka dabacday laakiin haatan waxba ka faalayn maya marka haatan waa la jooga ciidamada difaaca bay ku jiraan waanan intaana kuma iqaanayso waana la warayaa hadda ayaan dhaweyd madashoon baa lagu noqday oo xoogaa iyaga wax kasoo gaargaareen oo laga kala cayriyey meel meelahaas wax soo galgalay meel kasta oo loo maleeyo inay joogaan oo ay ku sugan yihiin waxay ciidamada puntland u diyaar yihiin inay waajibaada ka saaran ka gutaan insha allah waa gartay n dadku waxay isweydiin karaan al-shabaab ta ka dagaalamaysa puntland waa al-shabaab noocee ah yaa hogaamiya qaabkay u dhisan yihiin muxuu yahay xiriirka la dhexeeya al-shabaab tan kale koonfurta bal maxaad nooga bidhaamin kartaa arrimahaas al-shabaabkan waxay ka tirsan yihiin kuwa koonfur jooga marna waxay ka sheegtaan inay ku dhawaaqeen sanadkii labada kun iyo labiyo tobankii inay alqaacide ka tirsan yihiin laakiin riyaa runtu waxa weeye goortii la burburiyo oo dhubuuraha kan cal madow laga saaro oo laga nadiifiyo oo ay kala cararaan dib ayaa kooxahan koonfur jooga ayaa dib usoo abaabula meelo kale oo ay soo maraan ama waxbaa iyaga laftooda laga soo abaabulaa dib ayaa loo soo celiyaa ciddii argagixisada oo meelahaas joogta cid kastoo ay yihiin ayaa dib usoo abaabusha marka buuralayda oo dee waa dhul ballaarana meelahaasaa lasoo geliyaa si dhumasho ay kusoo galaan goortay xoogaa ku ururaan ayay markaa ka bilaabaan in la dhaqaa marka qaarna hadda maadaama yemen aysan ka jirin sida xaaladeedu aada u tahay xaggaasay wax kasoo gudbaan intay marka hore u cararaan wax kasoo aabadaan xeebaha ballaaran oo dee soomaaliya oo aan adila kantaroolin oo maxaankuraa dhankan gobolofka siiba ayay meelaha kasoo degtaan sidaasay buuraha ku galaan ama magaalooyinkaas kale intay ku degaan bay ogeeyaan saasaa lagu soo abaabulaa arrintan hogaankeedu iyo xoogeedu wuxuu ka jiraa koonfurta soomaaliya waa garta laakiin al-shabaabta puntland yaa hogaamiyey qof magaciisa hadda aad nala wadaagayso ama hoggaan dhisan ma jiraan oo aada la wadaagi lahayd soomaalida hogaanka dhisan oo al-shabaabka puntland anigu al-shabaabka waaba iska da-iyeed burcadiineed dimi dagaaga ee puntland wuxuu ka tirsan yahay kii kan jooga ereada koonfurta soomaaliya ayuu ka tirsan yahay kan u madaxdaba hogaamiya hadda mid bay soo caleema saaraan ya hebel weye hebel weye oo goorta xoogaa jooga meesha ka qaadaan goortu nafiisa u carara waxa uga wakiila dhanka puntland xagga hadda koonfur carara nin layaabo la yidhaahdo yaasiinka lwa yaabo nin la yidhaahdo baa baa markan la yidhaahda isaga ayaa wuxuu xaggaas hadda xoogaa ugu doon waxa sahaya oo dhankaas koonfurna jooga waa gartay waxaad ka hadashay xiriirkan ama isu socodka yeman xiriirkaasi iyo isu socodka yeman waa noocee maxaa ka soo dega ma dad baa xagga u socda yeman mise dad baa ka yimaada ma hubbaa xaggaa aada ma hubbaa ka yimaada bal noo faahfaahay taasna marka hore dadku yeman saaad ogtahay dawladeedii waa aad ka warhaysaa muddadan sanadkii ugu dambeeyey iyo sanadadii ugu dambeeyey qalaasa ka jiray wasiisalka kantaroolku yaraaday marka dad waa ka yimaadaan meelaha kale ka yimaada oo iyaday kasoo degaan meelaha intay doonyaha yarar kaga degaan iyo kuwa kalluumaysiga iyo xeebaha u gudbaan waana u gudbaan kuwa soomaaliya ka qaxaya oo aadaya waa kusoo nastaan way tagaan waa laga soo abaabulaa wa hadday si tuugaha ama kontarabaanan waa u suurtagal in qalab uga yimaado waa gartay al-shabaab hadda waxay maalin dhoweyd afhayeenkoodu markuu hadlayey wuxuu ku hanjabay ama u muujiyey bidhaamiyey in dagaalkii buuraha ay magaalooyinka puntland usoo rarayaan weeraro gaadma oo muddo markii la joogo mar dhacana way ka dhacaan puntland laakiin dareen intee la-eg bay idin gelinaysaa arrintaasi dhab ma u qaadanaysaan ma dhici kartaa markay ku guuldaraysteen dagaalkii ay buuraha gudahooda kaga jireen oo burbur iyo dhaawbadan kasoo gaaray ayay waxay go-aan ku gaareen inay maxaan ku rabaayey magaalooyinka u bedeshaan inay falal argagixisima ka sameeyaanin mararka qaarkoodna way way dhacdaa dhawaan iskuday waa ka sameeyeen iyadana dadka iskudiga iskudayga sameeyey waxbaa laga qabtay waxbaa la dilay way dhici karaysaa marka wax weyn oo puntland ku ah culays ma aha hase yeeshee ma jir ma jiri doonto maku oranayo waa gartay waxaa naloo sheega hadda inaad joogtid garowe garow aad kusoo laabatay arrimaha aad usoo laabatayna ay ka mid tahay maadaama tahay taliyihii guud ee ciidamada puntland muran ka taagan saraakiil laga qaaday xil sida taliyaha laanta sirdoonka p i a taliya ku-xigeenka booliiska xilka qaadistooduna xiisad iyo muran ay dhalisay maxaad nooga sheegi kartaa arrimahan anigu dee xafiiskaygu waa garowe oo aan muddo hawlga maqnaa anigu uma soo laaban muran wax ku saabsan sargaal ama saraakiilsa laga qaaday midna taasna maxaan ku dhahdaa shaqadayda hadde aniga ma ahan waayo dee sirdoonku dawladda ayuu hoos yimaadaaye maxaan ku dhahdaa xagganka matelida khaaska marka xaaladaas uma soo laabanaan hadda dhibaato ka jirtaana xaalatan xaalatan ma jirto howlaha guud oo caadiga puntland arrimaha nabadgelyadeeda ayaan usoo laabtay shaqadaydii oo xafiiskii uu yahay hadankan waa garta ma ma jirtaa arrimahan xilka qaadista saraakiishan sideese loo xalinaya arrimahaas de iyo xilka qaadista iyo cidda qaada iyo waxaa loo baahan yahay in lagala hadlo maogtahay hay-adaha dawladda oo ku shaqalo la weydiiyo way ku faacantay aniga shaqadii qof kastoo xil haya waa la bedeli karaa xilkana qof kale waa loo magacaabi karaa taasna waa dee dawladda iyo siisamka ay u jirto in markastaba boosaska dawladda waxa doorashay ku yimaada waxa magacaw ay ku yimaadaan wixii magacaw ku yimaadana dee cidda awoodu leh ayaa magacawda wixii doorasho ku yimaadana dee waa la tartamaayo doorashadaas ayaa lagu kala helaa oo siisamka hamaanku waa sidaas dawligaa dee meel kastoo adduunka la jooga waa gartay laakiin wax saameyna may ku yeelatay arrintani ciidanka ku hoos yimaada iyo dagaalka aad ku jirtaan iyo howlgallada aad wadaan wax saameyna may ku yeelatay arrintani murankani maya waay su-aashay ugu dambaysa maalin dhoweyd madaxweynuhu waxa uu ka hadlay oo bidhaamiyey hadal uu tilmaamay ayaa waxay ahayd waxaan gudagelaynaa wejiga labaad ee la dagaalanka al-shabaab muxuu yahay wejiga labaad ee la dagaalanka al-shabaab bal haddii aad noo faahfaahayso muxuu ka waday madaxweynuhu qorshihiinu muxuu yahay wuxuu ahaa wejiga labaad howlgalkii lagu jiray baa laba qaybood ahaa qaybtii koowaad oo octoobar la galay wejiga koowaad oo ilaa iyo maxaankuda bishii soo gaaray december caaradkeedii iyo wejigii labaad oo ahaa midkii lix iyo labaatankii december ilaa tobankii january socday saasuu ahaa wejigaa waa dhamaaday labada weji waa dhammaadeen dee markii weji intaa ka badan loo baahdo waa laga hadli doonaa ama waa la fulin doonaa anitime waayo la dagaalanka argagixisoba wuu socon doonaa mar kasta
barnaamijkii martida mikrofoonkuna waa naga intaas toddobaadkan waxaa marti iigu ahaa jenaraal siciid maxamed xirsi taliyaha guud ee ciidamada puntland inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo